bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal kulanto fayl ha ka dhowaada barnaamijkii caafimaadka ee warbaahinta raadi warlaadi waa laba dhegeystayaal isiniinku baratan intada simarsiina waqtiyadan oo kala barnaamijka caafimaadka dhegeystayaal weliba isu ku midayaa barnaamijyo toddobaadlaga ee kubaha warbaahinta raadi warlaadi had walibuna kaga hadaane ciwaanada la xiriira arrimaha caafimaadka toddobaad kun dhegeystayaal barnaamijka caafimaadka walibuuna ka qaado doone munaasabadda qalanjabinta ardayda ku aflahada iskuolka alhuda educational college aana soo baraday culumta sayniska mase jana healthiga amaba public healthiga haddaba suwalbadan ku ogaana walibaan koreyn barnaamijka ka dhawaayi doone mikrofonka ka wareejin doone ustaad ali ibraahim oo eh maamulaha guud ee iskuolka alhuda educational college oo iskuol brevet eh markaasi si eedananka barada culumta sayniska usoo markaasi war kuweydini dadaalkii ka biyeen weliba dadaalan sheekeedan ardayda geeb ku aflahda iskuolka ee baradii public xertiga ankureen ustaad ali ibraahim hakadhow barnaamijka caafimaadka warbaahinta raadi warlaadi ciidan maxasanta cabdiraxmaan adigo guud ahaan tiimka warbaahinta iskala shaqeeysan sii mahad celiya intaas ku bacda markakooda ilaahay mahadle oo nin suurta geliyay inay barnaamijkii xafladii qalanjabinta duufadda shanaad ee macahadka muddo ahe markaasayta hawedni arday markaasayta ku dhawaad halsan ibara markaasayta walbaradaayan wayleeraa isuugeeka ka qalan jibaano ama ka qalan bedeladaayan shahaadooyinshul markaasi laka guddoonsiyaay sida dhabtee waybwaa iskoolka kulley iskool magaalada lakuwada ogiw xaqiiqdii wala usa diiradda saaroon iskoolkiis walla ogiw qiibo badan iniska jaraan qiibo markaasayta ardayda ku qalan jibaayan qiibo badan iniska jaraan laakiin se gaare ardayda markii saddex miilan qeyb lama miil kumade way markaasaytiina arday caafimaadka baradaa siiyey sagaarena marka iskoolka naftiis waxyaabaa us markaasayti caanka kaeya way leerays iskoolalka lakuku dambooyan wayba ina markaasayti usa diirada saar kuliyadda caafimaadka xaqiiqda ardayda qalinjibaasi arday tiradu eedan badan hayti laakiin ardaydan badan waxay tahay arday oo markaasayti caafimaadka hayti ardayda ku qalinjibida guud ahaan wayba bool lixdii kow bool i labaatan iyo dhowr ardee way hayna markaasayti arday oo ku qalin jibiyeen qeybta caafimaadka ku qalin jibiyeen shishal duwnaato qeybasha shil dowlahaato qeyb oo markii laku reeba yani shan qeybood oo kale iyo laku qalin jibiyaay laakiin shantaasiti qeybood laku qalin jibiyaay yani afar kumada ama sido kumada sido kumada eroy way markaasiti nagadahan inaska kooyan hal qeyb inaska kooyan midwife iyo markaasiti ka jari oo usa naftiisa qeyb oo caafimaadka hoos kooyase way ka jaray markaasi basic laga is nursing iskiris oo markaasiyta ardaydan xirfadoo yaryarana ka baraay oo yan naftarshi caafimaadkale markaasiyta qiib ku egta iyo saasaatoo may kale ka jaray midwife iyo ka jari qiibo markaasiyta health science iyo ka jarti marka dhowr qayboodaan iska jareen marka ardaydan ka badan oo geeku qalin jibid waxayna arday markaasiyta way buhaa caafimaadka yahaayeen insha allah way rajaynay kolley way rajaynay insha allah guud ahaan ardada inay wala la baradahay kolley caafimaadu caafimaadka ardayda markii baro iska iskoolka galown in sheegan mas-uuliyadda qofka markaasiyta caafimaadku isku saaran ardayga markuu isa galow ini lanka bardo markaasiyta lan ciyaaryaara iyo lan markaasiyta wayba faataala inuusan hayn yani qof dhow markaasiyta noolyaab qofka mas-uuliyadiisa saare ardayda kolley dardaarankaas horeyn hanka sheegna hatana wayba anka daraana in sheegana ley qof markaasiyta insha allah oo bani aadam e oo wayleeraa iisa ilaahey wayleeraa iisa kawaali diidiis boqolneef gaale kawaali qof oo intaasiyta qof markaasiyta wayba haddii bani aadamku wal naftiis kulamay maley marka ini markaasayta wayleeraa isiyo indadaalan waana an edeegan bulshadaytiyo an edeegan ardadan wayb waa arday xaqiiqdii baraatikooyinsho iyo walaasho markaasaytii laswadi qaar kumada wayb isbitaallo horlu ku jeeyey iyo haayan insha allah way rajeeyeen haddii ilaahir inay wayleeraa isu cilmigiiyo dadkan ka edeega doonaan waan umuto kalena markaasaytiyo deersii doonaan waanan ka faa'iiday doonaan waxyaabaha markaasaytii macalinka diiradda saarow i guud ahaan iskoolka diiradda saaro waybo in ardayda un hasaarni in bulshadii un edeega waa tahay marka bahda caafimaadka isa gaari maadaama aysan hasaarteen arday tira badan waa baradii caafimaadka isan saarteen bahda caafimaadka iyo horumaa isbitaalada ka shaqeeyo balfarinsee dabadarafati dhinihii kiisho
eeda mahadsanta bahda caafimaadka ardayda un waybo waa xeera sheegni leeraayuse awoodananti haytii kolley uuna hawadni sheegni isin awoodin dhammaan ayraana marka awoodin dhammaanta wayba in ardayda isan siitaan baraatika fuuleen un ardayga manilroon hamiin imaalan manila shaqeeyaan marna waybu ahaan theory ahaan iga siyaani marna baraatik ahaan aan siyaani marka way leeraa isa inay way ku muhiimsan intuu saataa haay intuu saataa hore way ku muhiimsan inuu hore caafimaad isu ka shaqeey marka bahda caafimaadka way daraana in ardaydon la garab gal way leeraa isa internship iyo la siiyo way leeraa isa meeliyo markaasi iyo baraatiqiyo iyo xirfadiyo aqoontatiyo way leeraa kororka qaadeenayona bulshadiitiyo markaasiiti inkeedeegeen in markaasiiti on ku faa'iideeyano xarumo markaasiiti isbitaalada way leeraa isa isa volunteer markaasiiti oo bardaayo markaasiiti la kuweeda waata tirada guud oo caafimaadka qalan jibiidi gabdhay koreysa bal inteen badanayo
iskoolka horta tirada guud ku qalin jibiidi wayba boqol lixdan iyo kow arday ardaydan badan qalin jibiidina wayba gabdho boqol iyo siyeed kumada boqol iyo lixdan iyo kow kasay boqol iyo siyeed kumada way haayna markaasiiti ardayda gabdhi haayan konton iyo sideedi kaliyana markaasiiti waa haayna wiilali haayan gabdho hatana wayba boqol iyo siyeed kasay naftarsho markii la feeri wala markaasiiti wayba oo ku eh way leeraa isa caafimaadna qiibo kale markaasiiti kubeen wayba tirada siyeedka leeyo iyo ku yar waleera kor yani boqol iku badanba gabdho markaasiiti way way markaasiiti daraasayaayana oo ama markaasiiti iyo habaradeena caafimaadka iyo markaasiiti habaradeena marka priority-ga koowaadna gabre lahaayan haddana wayba markaasiiti caafimaad haddana markaasiiti lahaay ma ahadkun wayba hadaf shay wayba hadaf eedin weyn geeka way marahayne inay arday boqol il xidhan ee dhowra inay markaasiiti hasaaran oo weli qeybta caafimaadkan badan laakiin insha allaahu maalmo dhow sanadada dhow haddii ilaaha yara way rajeeyna arday intan ku badan oo weli hata way badsadaya haddii iyo sukuduban kale walan helo walan helo doonaan in xarumo isko oo isbitaale markaasiiti iskoolku isu leeyahay oo ardayda markaasiiti wal kabarada inuu helna iyo markaasiiti way boohan ciidan kala juwiigna oo ardayga in markaasiiti way boo iskoolki caafimaadka iyo baraatikidiis in marwuu biswado marna iskoolku wal ku bardo marna iskoolka isbitaalsi inuu shiro hadafkan insha Allah intaasu way rajeeyna haddii ilaahay inay sanado horteen insha Allah in barnaamijkaasi uu ka guuleysado doon meel fogna markaasi uu ku deero doon
sidoo kale mas-uuliyiintii u qeyb galay munaasabadda qalanjabinta ardayda ku aflaada iskuulka alhuda ee dhammaayay janac hirdiga oo markaasi in iska jari bahda caafimaadka olbarashada iyo dhinikiisha ku hadali iyo markaasi dardaaranganjeedii ardaydan barati janac hirdiga magacay wali baan leehay doctor cumar isaaq tirow ku socdo tirow hospital dhammaan geeka waliba ha ku qeyb qaadanaya xafladan quruxda badan oo sida eedkan qurux badan aan dheedi sida hordhaan baan ku qeyb qaadadaani dufcadii shanaad yalla marahay dufcawna ku baaqsani marle sababtoo ah iskoolka iyo cisbitaalka wala iskula shaqeeyaan dhinaca ardayda maadaama theorygii lahku ku dhisow alhuda educational college unuun wali ku dhisaan dhinaca baraatikada una oo ardaydii qaarjoba hitaa ka guulaysadan in isbitaalka qeyb ku nagadan wala shaqaalo ku nagadan niyada iyo si ku faylana ku rajeeyana arday oo taylana wala ha ku saari iskoolka marka taasana marqaato ku ena markastana garab surumna dhiirigeliyaan ardayda dhammaantiyo waa tahay dardaarankanka danbey guud ahaan ardayda aan daraasmayaat maadaama iyo barada in caafimaadka u eeta adduunka gudiisa la barada kore dhammaan ardayda wala barati waliba dardaaran aanka diray fursadun geeka iyo ku faa'iidaysadan ini in la fadheen oo weydiiyaan dadaalo dheeri eh oo ku mid ayin inay ka shaqeeyaan xirfadiyo baradan iyo guryaal joon ku shaqeeyi karan iyo xarumo ka shaqeeyi karan iyo deegaanada hoos qoyow deegaanku bay dhow ka shaqeeyi karan taasayna unuuna garaba ka siiyaan bismillaahi raxmaani raxiim markan ka horeysa magacayda balan xuseen maxamed daawud xasan oo ku mid ah ardayda barada iskuuliyadda caafimaadka magaalada Banbeydhow way baan hambalyahay dhammaan ardayda ku galan bedelatay iskuulka alhuda educational college gaar ahaan departmentka health scienceska ama qaybta caafimaadka maadaama bahdi caafimaadka way baan hambalyayeena dhammaan intay baratay caafimaadka wayba kala dardaarmaan ardayda baratay caafimaadka inimayba waa meelihii hoto iyo ku wadaan in kareebne hor insii sii wadaan wali baraatikooyinga iyo mayba xirfada xirfadaha caafimaadka iyo ka daro koraan inayo ka daraan kala dardaaramaan maylana hambalyo leneedan
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد أنا محدين شريف صاف أنا قدومي مدو سكولات كنيرامية دقمدة بيدوار رمتي مي أنتم كهم بلي فضي أرديدا عافيمات كبرتي ee ku baradeen macadka alhuda oo runtii macad eedan qiimo badan arday badanna saarow walbadanna xafladoosha u qeyb galahayna runtii farxad gaar ee ningata anoo ka hadalo magaca midooda iskuulaadka nidaamiga degmada baydhabo runtii ardaydaana may badan eedan mahadsantiin saasoo kale macalimiintii hasaareen eedanka mahadnagaana marka ardayda maadaama aysan barateen ee caafimaadka waa shay idqaalin ee biniaadinkan aan ku maarmaan iyo barateen marka walbadan insha allahu tacaala inay walaysin barateen ilaa ilaahayna ku obsadaasan sida faydana isin gudadaasan inay sumaaragtay een kaalantiya ku jeysatan runtii dareemana waana fahamahayna inay isin walbadan macalimiinta hasiin hagarbeen walna hasiin bareen ee dhinaca caafimaadka eh marka maylaysin kala dardaaramaan ee haddii unana midooda iskuulaadka nidaamka degmada baydhabo inay isin runtii eet dadaal badan muujidaan caafimaadkaadna siisin lahasiin bari ammaanu ammaanada siisin lahasiin bari in gudatan eedan mahadsantiin hada maaquul wasalaamu calaykum su-aalanka dambeyta maadaama jaamadoyinkii iskuulaadka barefadkii hasaarahayaan arday badatay ee kuliyadaha caafimaadka ama kuliyadda caafimaadka yaro bal bahda caafimaadka fariinse iyo diifaadi maadaama aata bahda walbarashadii guud ahaan bada ku mudaata idan mahadsanta maadaama runtii caafimaadka ardaydiisna in badan laha saarahay runtii caafimaadkana waa waliidanka baahanyi oo noolo kastan aan baahanyiyo marka insha allahu tacaala inay ardaydaas laha saarahay dhin walba laha ku saarahay wakhaasatan damacadka alhuda ardayha saarahay in ardaydaas ay dhiirigelin badan lansuubi la garab suruma shaqooyin lan abuura inay meelaha goobaha caafimaadkan walbadan lagu shaqaalaysii maywaale ardayda naftirsho may dhiiridaan madiihaani ku horreeyeen oo runtii walbadan la qobdo howlbadan qobdaano nafti ahaan kalena kasii dhiiridaayan tayada kafaylahaas walbarashada ka toosas mayla kala dardaarma faday inay shaqo abuur lan suubi waana la garab suruma insha allahu tacaala bismillahi raxmaan raxiim magacay weyleeray doctor axmed xasan cabdiraxmaan ah gudoomiyaha public schools baydhabo xaqiirii geeka waan hambalyay ardaydii caafimaadka barata ee macadka alhuda educational college ee xaqiiqdii caafimaad sidiyaba waa shayga inka qaalisan oo la barada ee ardayda barata ee caafimaadka way kala dardaarmay inti iyo bulshada iyo safayliyo inka shaqeeyaan ee voluntary ahaan iyo ka shaqeeyaan waayo qofka caafimaadka baradi waa bulshada way lamid ayaa nankanka qaalisan adduunka lamid ay mayjara dheh qofka caafimaadka way badbaadiyey naf iyo badbaadiye daawooyinkasan isticmaalatan oo meelkas la siin kuweera qof kas oo adeeg oo caafimaad siinka baahda insha allahu tacaala adoo marna aan dhabna the voluntaria inti aad anka shaqayta fursaddii aad habarati oo qaaliga ah oo dhiniga caafimaadka inta aad anka kafaa'idaytan ee macadka ardayda caafimaadka gaar ahaan yaa la dardaarame oo macadka alhuda educational college intii baaqaan una hajeedayaan iyo ma arne si dhaqsile iyo inka howlgalan goobaha caafimaadka inka adeegaan bulshada waayo caafimaad way ka mid ayaa walyaabo un ku muhiimsan oo bulshada inka qaalisna ka mid ayay qofka bani aadanka oo caafimaad an qabna nololiis gaaba galaas dadka oo gargaar la fadow oo kadhaa ka saara fadow maarna dhibka iyo caafimaad darada oo baara la fadow dadka caafimaadka habaraday waayo khaasatan way kala dardaarmay bulshada intas rasme eh isinka ka adeegtaan daawadan iyo walaan la isticmaalow iyo faleebooyinkan la teegow oo dhan way layiin maarna effects badana layiin in si taxadir leh aadan ka taxadirta waayo qofka caafimaadka badbaadiye naf waaye qof ma aragna emergencia la kensheene adoon la gorgortamaana oo beesanka hiraana sida inkashaqey dhaqsi leh inkashaqey taasi sin kala dardaarmee hambaliyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu macadka alhudaha educational college qaybta caafimaadka
qaar ku mid a ardayda ku aflahaday iskuulka alhuda educational college ee barday jana hertiga elini kiisho ku hadalay ama suura kuweydiini dareenshirka eedan qalanjibintiyo iyo salamada dadaalkiiyo hasuubiyenga bismillahi raxmaan raxiim magacay mebaleere maxamed camir daahir welibana kumid ah ardaygiika ku qalanjibiyey macadka alhuda waana ku qalanjibiyeen fakaltiga ama gaar ahaan fakaltiga linka south general health ama public health waa tahay geek wayba dhammaaytay ee general hertigii aada jirid inaad baratay dhammaaytay bal hamigii ay hiigsa latamay
runtii eed eed hiigseed wiin lahaa hiigsii may waanti anan tamil ku siibin ana deeru may la raayso markaasay tiin ana aqoontay ana koransi gaado anan tanka besna oona dadaalo ilaa heer anta ku sareeyana deeriya rajeeya muddaada hal sane ah waa tahay dhallinyarada oo kale geeg maadaama dhamaatay caafimaadkii fariisan darafadii oo weli in baran caafimaadka oo fadaayaan i baradaan may faringan dirafaday meelay raayis walban kudaateen barada caafimaadka iyada muhiimnay waa meelay raayis walban ba barasho muhiimka caafimaadkana waa bamala sii jarto meelay raayisu halka dadaalo hal barado erlahay halka beer insha allah dareenka saw markaad geeg maadaama aad gabagabeetay baradawkii caafimaadkii oo muddo hal sanaad hawadii waa eedii dareenka iyo farxadii malaka u korgeeg eediyadan weynta waa meelay raayis qeyb kuma dhahamigay ama meelay raayis targedyaalka ama goolalkan kibigan nololo ku lahay diir waana meelay raayis alxamdulilah ilaahay kamadsan dareenkayna malaka u kor بسم الله أنا ولي بلاري عبد العزيز عبد العبيد عبد الرحمن ولي بقول برضاي هالسنة وأنا ولي بقول برضاي لدى إدكيشن الكولج جنرال هيلث يجيك شهادتي جاهز وأنا إيدي ده بفرح سنتين هذا waxay dareenka kuoran marka maadaama aad geeg qalan jibiiday oo aad muddo hal sanadeeda bardaasi caafimaadka general health bardaasi geeg qalan jibiiday dareenka sidee درينك والله ما هو قرقيك إيدي ده بفرح سنة bismillaah magacay may baa leedahay maxamed muun cabdulaahi may baan kumid ahaa ardayda uqalan jibiiday maadka alhuda educational college gaar ahaan may baa uqalan jibiyey general health
waa tahay kuoran dareenka maadaama aad muddo hal sanadeeda bardaasi general health aad geeg qalan jibiiday eediyadan faraxsano maadama maalmo maalin maalmo kale guduuda eediyadan faraxsano arday mahay koogu kor waa tahay hamisee la tagtay maadaama aad hal sana dhammaysay general healthiga inaad ku diirto insha allah may bafada horumarka kukuintiana sameey oo dhammaaytana meelan fadheena horansiibida fada insha allah dhalinyarada adoo kale oo weli barashadii hata ka jaari iyo haan weli hata barashada bilawn fariisan darfade may baa rafi lahaay oona waaftiin la-aan leer iskukooya walhay baradoy caafimaadka muhiimu nolola muhiim yahay baradoy rafada asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anuu magacay reeros maxamed nuur mayba ku qalan jiray macadka alhuda educational college waan mayba ku baraday departmentga health waana geeka dareenka imaha koogu kor mayba eedanka faraxsanaanta maalinta eto waa tahay muddada ka guda jeertay iyo hata waranba levelkii dadaalkaada fahat inaad ku diirta ama hamigeeda ku laata inaad ku diirta bardaw ku jina xirtiga wallaahi aldo ilaahay heer sare fadahay haddi kasta oo ima bilaadan wal ku baraday alxamdulilah laakiin ilaahay heer saara ka jeeri fadahay gabdho fariisan daraasado kale oo waxbarashada weli hata ka jaara oo dhinaga caafimaadka baradahay iyo haan weli inbilawno
wallaahi may beeri lahay horta maadada caafimaadka horta maadada faylow waan badan haddii zaayidan barata maadada ee, caafimaad dhanka caafimaadka bleer wala kale oo shaqada haddii lagu helow mayba siinka dhiirigelin lahaa intiisan caafimaadka diirida saartan lamba ee, riidis riiley laakiin siiba caafimaadka erlayn hangig ilama meer lahay intii oo caafimaadkan silinka joojin ilaa iyo meel heer sar ku diiraan er lahay ilaa iyo meel sar seedan
guud ahaan dhegeystayaal waliba aan tahay gebagabiyey barnaamijka caafimaadka sankula dareertan warbaahinta raadi warlaad barnaamijka waliba hasan saare sina dareersiyaay anuu cabdiraxmaan maxamed oday warbaahinta raadi warlaadii sideed todoba dhibay shan megahertis lamada boogana kalena baraha bulshada youtube-ka facebook ee raadi warlaada dhegeystayaal silaafian kula dareertan bii kaysanaada fadhi dhegeystayaal tantiis barnaamijka hawada ka jari barnaamijka caafimaadka dhegeystayaal intanu koo kaalmada kuwada diran warbasi ugu tabay sidaa iyo nabadgelyo